أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتمنوا ما فضل الله بع- به بعضكم على بعض ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiru suurati النisaa qaala tacaalى walaa tatamanw ma fadla اllahu bihi bacdakm calى bacd walaa tatamanow ha tamaninina laabta ha gashanina maa wixii fadala allaahu alla uu dheeraad siiyey bihi maagaba uu ku dheeraad siiyey bacdakum qaarkiin calaa bacdin qaarka kale korkooda lilrijaali ragga waxay leeyihiin nasiibun nasiib ayaa u sugnaaday yacnii thawaab ayay leeyihiin mimaa kii xaggiisa iktasabuu ay shaqaysteen wixii ay shaqaysteen xaggeeda ayaa thawaab ay ku leeyihiin oo ugaga sugnaaday walinnisaa'i haweenkiina nasiibun ayaa u sugnaaday nasiib iyo thawaab mimaa kii xaggiisa iktasabna ay kasbadeen was'alu llaha was'aluu weydiiya allaha alla weydiista min fadlihi fadligiisa xaggiisa ka su-aasha in allaha alla kaana wuxuu ahaaday caliiman mid ku cilmi badan bikulli shayin shay dhammaantiisa aayaddan laba sabab ayay u sheegaan mufasiriinta sababu nusuulkeeda markay ka hadlayaan mujaahid waxa uu yidhi qaalat umu salamata yaa rasuula allah umu salama waxay tiri rasuul allow ina arijaala yaqzuun nimanku waa duulaan walaa naqzuu annaga ma duulna haddaan haween nahay walahum dicfu maa lanaa min almiiraah waxayna leeyihiin oy qaadanayaan inta annaga aan leenahay xagga dhaxalka labalaab falow kunnaa rijaalan rag haddaan ahaan lahayn ghazownaa waa duuli lahayn kamaa ghazow siday iyagu u duuleen wa akhadnaa min almiiraahi midla maa akhaduu dhaxalkana intay qaateen baan ka qaadan lahayn laabta ayay sidaas gashatay sidaa ayay tamanisay oo ragga waajibaadkoodana inay la imaadaan waxay qaataan oo kalena ay qaataan marka alle wuxuu leeyahay arrintan dheeraadsiinta iyo waxa ku saabsan waa arrin alle iyo xigmadiis iyo isaga siismadiisa iyo sida uu doonayo xigmad ku dhisan ku xiran idinku marka ha tamaninina waxaa la idinkala dheeraad siiyey laabta ha gashanin oo kaa un markaa ha tamaninina sababu nusuul sidaas waay macno labaadna marka ama sabab labaadna aimada qaarkood sida qataada oo kale wuxuu leeyahay haweenkii baa waxay yidhaahdeen inaa lanarjuu an nufdala cala annisaai bxasanaatina fi laakhirati fayakunu ajrunaa cala nimankii baa waxay yidhaahdeen waxaan rajaynaynaa in haweenkana laga fadilo aakhirada ajrigeenu inuu noqdo labalaab ka haweenka oo kale sida dhaxalkaba nalaga nalooga badiyey oo lidakari midlu xadi lunhayeyn loo yiri waxaan rajaynaynaa sidaana inaan xagga ajirkana labalaab aakhira aan uga ahaanayna mar kasto marka ayaa aayaddan soo degtay oo lirijaali nasiibu mima iktasabuu walinnisaai nasiibu mima iktasabna arrintu hadday thawaab iyo aakhiro ku tacalluqdo nin iyo sida uu u shaqaystay haweentu hadday ka kasbasho bada ka ka acmaal badiso nimanka ama ninka ay ka acmaal badiso way ka ajir badanaysaa qiyaamaha marka arrinta ku saabsan aakhiro ma ahan middan alle labalaab uu idinkaga dhigay xagga miiraadka iyo dhaxalka arrintaa waa ka duwan tahay buu alle leeyahay subxaanahu watacaala labadaas sababu nusuul ayaa loo sheegay aayadda oo marka midkan dambe rag iyo dumar xagga ajarka aakhiro waa ku siman yihiin xasanaduna toban ayaa lagu laablaabaa haddii qof raga uu samaysto iyo hadday dumar samaysataba marka allah wuxuu leeyahay walaa tatamanow laabta ha gashanina ha tamaninina maa wixii fadala allaahu alla uu ku dheeraad siiyey bihi maagaba bacdakum qaarkiin calaa bacdin qaarka kale korkooda uu ku dheeraad siiyey rag iyo dumar waxaa alla ku kala uu ragga ku fadilay haweenku maahan inay laabta gashtaan maxaa idinkana saa u noqon weyseen lirijaali ragga waxaa u sugnaaday oy leeyihiin nasiibun ayaa u sugnaaday nasiib waa thawaab mimaa kii xaggiis ayuu kaga sugnaaday ama minta in laga dhiga bimacna ba oo sababiye ah mimaa bisababi maa kii sababtiis oo kale kii sababtii iktasabu ay shaqaysteen ayay nasiib iyo thawaab ku leeyihiin walinisaa'i haweenkiina nasiibun baa u sugnaaday mimaa bisababi maa kii sababtiis iktasabna ay shaqaysteen was'alu llaha alla weydiista min fadlihi fadligiisa iyo dheeraadkiisa rabbi su-aasha baqawi marka wuxuu yidhi fanaha allahu tacaala can itamanii lima fiihi min dawaaci lxasad allah wuxuu reebay mid kastaa inuu ka kale wuxuu dheer yahay laabta gashto sidii uu ku heli lahaana falankeed ou qabto uun keliya ka fakaro arrintaa ayuu ka reebay limaa fiihi min dawaaci lxasad maxaa yeeley xaasidnimo ayay u yeeranaya arrintaas oo haddii qof walbaa wixii ka kale uu dheeryahay un uu fiiriyo marka dambe waa xasdaya arrintaa marka xaasidnimay u yeeranaysaa walxasadu an yatamanaa zawaala anicmati can saaxibihi wayatamannaaha linafsihi xaasidnimaduna waa inuu jeclaado qofka waxa uu haysto inay ka baaba-aan isagana uu helo dayib waana xaaraam qibdada waxaa la yidhaha ama kamashada ama majeersigana iyada waa in qofkii wixiisa isagoo haysto isagoo kale inaad hesho inaad jeclaato midaasna waxay kuay ku wanaagsan tahay cilmiga iyo acmaasha saalixaadka laa xasada ilaa fitnatayn xadiidkii ibnu mascuud fi saxiixayn kusugnaa siduu ahaa laba unbaa laysku majeertaa oo alla ilaahay yaa hebel oo kale kaa dhiga laysu dhahaa nin cilmi ilaahay siiyey cilmigana wax ku xukumo oo ku kala saaro ummadda dadkana baro iyo nin ilaahay maal siiyey oo khayrka un ku bixinayo labadaa wixii kasoo haray waa iska dheeldheel tamanigooda xataa oo macno badan kuma dhisna xadiidka abi kabshat alanmaari fii sunani tirmidina isagana waa kii nebigu uu yidhi annaasu liarbacin dadku afar waayuu yidhi afarta marka ninna cilmi iyo maalaa laysugu daray midna cilmi baa la siiyey maal lama siinin haddii maal uu heli lahaana khayr inuu ku sameeyo jeclaysan lahaa ninna maal badan baa la siiyey cilmi lama siinin maalkiisiibuu baatil ku dhex dabaashaa midka afaraadna ka maalna lama siinin cilmina lama siinin wuxuu leeyahay haddaan hebel oo kale noqon lahaa waxaase waxaasaan samayn lahaa oo wax xun ah dayib tamanigu marka waxyaabaha wanaagsan unbuu sidaa u galaa dayib in allaha alle kaana wuxuu ahaaday bikulli shayin shay dhammaantiis caliiman kii ku cilmi badan oo ku ogaal badan walikullin jacalnaa mawaaliya mima taraka alwaalidaani walaqrabuun walikullin mid kastoo rag iyo dumarba jacalnaa waxaanu u yeelnay mawaaliya qaraabo ayaan u yeelnay kuwaas oo yarihuuna dhaxlayaan mimaa kii dhaxlayaan taraka uu ka tegay alwaalidaani labadii wax dhalay iyo walaqrabuuna qaraabadii aayaddanna marka macnaheedu waxa ay tahay qof kasta oo rag iyo dumara alla wuxuu u sameeyey casaba iyo qaraabo dhaxasho aayaddan marka waxaa la yidhi waxay nasakday markii hore waxaa jiri jiray waxaa la ysku dhexli jiray xilfi in la isdhaarsado bahwadaag la noqdo ansaar iyo muhaajiriin oo kale way isdhexli jireen markay aayaddan soo degtay walikullin jacalnaa mawaaliya iyo aayadda suuratul anfaal ugu dambeyso waulularxaami bacduhum wlaa bibacdin fii kitaab illaahi ayaa la bedelay qaabkaas in laysku dhaxlo dhaxalkiina qaraabada qaraabanimaa lagu wareejiyey ayb iyo nikaax iyo wax lamida iyo walaa aayaddan marka aayad waxay nasakday marka xukunkaa hore u jiri jiray marka alla wuxuu leeyahay walikullin mid kastoo rag iyo dumar ah jacalnaa waxaanu u yeelnay lahu isaga mawaaliya baan u yeelnay qaraabo casabo ayaan u sameynay casabada oo yarihuuna dhaxlayaan mimaa kii dhaxlayaan taraka uu ka tegay alwaalidaani labadii wax dhashay jaari majruurkan marka mimaa tarakada wuxuu ku tacalluqayaa yarihuuna oo lasoo qadarayo ayuu ku tacalluqayaa tarkiibkuna wuxuu noqonayaa walikullin mid kasta jacalnaa waxaanu u yeelnay lahu isaga mafcuulkii awalka ahaa kaasaa noqonayo mawaaliya mafcuulkii labaad waay ama ka koowaad kan ka dhig ka kalena ka lasoo qadaraya ka dhig jacalada laba mafcuulay qaadane walikullin mid kastaa jacalnaa waxaanu u yeelnay mawaaliya qaraabo iyo casabo ayaanu u yeelnay kuwaasoo yarihuuna dhaxlayaan mimaa kiina dhaxlayaan taraka uu ka tegay alwaalidaani labadii wax dhashay iyo walaqrabuuna qaraabadii ay ka tageen nin kasta marka casab uu leeyahay iyo qaraabo ay markaa yacni kuwaasna waxay dhaxlayaan waxa ay ka tegayaan dadka wax dhalay iyo qaraabada waladiina caqadat aymaanukum waladiina kuwa caqadad ay gunuday lahum iyaga ay u gunuday aymaanukum midigyadiina ay u gunteen caqad iyo ballan iyo xilfi fa aatuuhum siiya kuwaas nasiibahum nasiibkooda siiya aayaddanna marka labo qowl baa ku jirta xagga muxkamnimadeeda iyo mansuukhnimadeeda bacdi lmufasiriin waxay yidhaahdeen aayaddani waa aaya muxkama waana sida xooga badan ibnu naxaasna uu rajaxay annaasikh walmansuuq kitaabkiisa marka aayadda mala bukhaarina sidaasoo kale uu wariyey ibnu cabaas iyadoo laga warinayo macnuhu marka sidanuu noqonayaa dadkii awal bahwadaag ahaa ee xilfi ku wada jiri jiray ama ansaariya muhaajiriin oo iyaga iskaalmeyn jiray oo diinka isku taageersaday nimankaa iyaga dhaxalkoodii waa dhammaaday fa-aatuuhum nasiibahumna waxay noqoneen min alnusrati waalrifaadati inaad yacni garabka haysaan ood u kaalmaysaan siiya taas waa nasiibka hadda ay leeyihiin waa inaad garabkooda gashaan oo aada iskaalmaysataan oo khayrka iyo aada isu kaalmaysataan laakiin dhaxalkii waa dhammaaday marka fa-aatuuhum nasiibahum haddii aan ka dhigno nusra iyo rifaado aan ka dhigno macnaheedu wuxuu noqonayaa aayaddu waa muxkama mana la nasakhin nimankan dhaxal yaanay lahaanin laakiin hiil iyo hoobay idinku leeyihiin taas ha ka teginina waana sida ibnu naxaas rajaxa ibnu cabaas sheegay bukhaarina fii saxiixihi uu ku wariyey ayb tafsiir kale wuxuu leeyahay macnaha aayadda waxaa weeyaan waa mansuuqa aayaddan macnuhuna waxay ka dhigan tahay walikullin jacalnaa mawaaliya lagu cadfaa mid kastaa wuxuu leeyahay mawaaliya qaraabo iyo waladiina kuwii buu leeyahay caqadad ay gunuday lahum iyaga u gunuday aymaanukum midigyadiinu ay u gunteen xilfiga fa aatuuhum siiya kuwaas nasiibahum dhaxalkooda oo min nasiibahum nasiibkooda oo min al irti dhaxalka ah haddii marka dhaxal la yiraahdo aayaddan marka waa la nasakhay lianna layskuma dhaxla hadda qaabkaas labadaa tafsiir baa ku jirta kan horaan ku wadayna waladiina caqadatna waa la akriyey caaqadatna waa la akriyey labada macnona waa laba macno aada isugu dhow ayb caqadat lahum aymaanukum waladiina caaqadat hum aymaanukum ayb waladiina kuwii caqadat ay gunuday lahum iyaga ay u gunuday waay aymaanukum midigyadiina aymaanukum laba tafsiira iyada lafteeda ku jirto in laga wado midigti iyo in laga wado aymaanukum dhaarihiina kuwaad isdhaarsateen labada tafsiirna waa isgelayaan leanna markay isdhaarsanayaan ama ay xilfi sameynayaan midigtay midigta geli jireen oo ninka marka aada midigtaadii siisay ood ballan la gashay gacantii midig aada siisay marka aymaanukum jamcu yamiin oo laga wado gacantii midig ama laga wado yamiin aymaan bimacnaa yamiin oo dhaar ah labada tafsiirna waa isgalangelayaan ayb baqawi marka wuxuu leeyahay wamuxaalafatuhum qaabkay isku bahaysan jireen waxay ahayd ana arajula kaana fi ljaahiliyati ninka waqtigii jaahiliyada yucaaqidu rajula ninka kale ayuu caqdi la gelaa fayaquulu wuxuu dhihi jiray damii damuka dhiiggayga waa dhiigaaga wahadmii hadmuka burburkayga adiga burburkaaga waay wa thaarii thaaruka aarsigayga aarsigaaga waay wa xarbii xarbuka dagaalkaygu waa dagaalkaaga wa silmii silmuka wa tarisunii wa arisuka wa tatlubu bii wa atlubu bika xaqayga waan raadinaya ana kaagaan raadinaya ayb wa tacqilu canii wa acqilu canka diyada waa kaa bixinayaa adigana waa iga bixinaysaa xaliifkaas marka wuxuu lahaan jiray waagii hore sudus dhaxalka lix meelood meeloo kalea la siin jiray maalkoo maalka laga siin jiray markaa awalul islaam bay ahayd haddii sidaa la yihaha kadibna aayaddu waa mansuuqa haddii kale oo la yihaha fa-aatuuhum siiya nasiibahum xadahum dheeftooda siiya min annusrati warifaadatina aayaddu muxkama wa in fa-aatuuhum siiya kuwaasi nasiibahum nasiibkooda siiya nusrada iyo gargaarka hiilkooda siiya waa ay idinku lahaayeen in allaha alla kaana wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa shahiidan midkii goobjoog aho xaadir u aho arkaayo ayb xilfigaa iyana marka wuu jiri jiray nabiga sala alla ly slam markii maka uu furtay waa kii yidhi laa tuxdisuu xilfan fi lislaam islaamka dhexdiisa xilfi cusub ha la imaaninina ha keeninina leanna islaamnimadaa idin idin isku keen xirayso raabidka iimaanka isku keen xiraayo marka uma baahin idin inaad mid kala samaysaan islaamka dhexdiisa kii hore see la yeelaa marka wamaa kaana min xilfin fi ljaahiliyati wixii bahwadaagsi jaahiliyada jirayna fatamasakuu fiihi ilaaliya kaas qabsada fainahu lam yazidhu lislaamu ilaa shiddatan islaamku midkaasi waa sii adkeeyey un haddii marka wax fiican laysku bahaystay wada laakiin mid dambe hadda ha bilaabinina lianna hadda islaamnimada iyo yaa isku keen xiraysa iyo iimaanka in allaha alla kaana wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay dhammaantiis korkiis shahiidan midkii xaadir ahoo arkayo goobjoog u ah alrijaalu qawaamuuna cala annisaai bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin wa bima anfaquu min amwaalihim halkaana xugun kaleo qoyska ku saabsan yaa aayaddan iyo midda ka dambaysa baa looga warramayaa xugunkaana waxa uu yahay ninkay haweenta markay guriga wada joogaan talada goynteeda yaa iska leh raggaa alla uu siiyey raggu waxay mas-uul ka yihiin haweenka ay qabaan iyagaa mas-uul ka ah masaalixdooda inay ilaaliyaan masaalixdooda diiniga iyo midda adduunyo labadaba iyagaa laga rabaa inay ilaaliyaan oo haweenka iyaga marka mas-uul baa laga yahay oo raggay mas-uuliyaddu saaran tahay mas-uuliyaddaana laba sababood buu alla ku saaray korkooda sababna waa khilqi waa sida alla u abuuray waa rag iyo dumar u kala abuuray sababta khilqigana waxay u laabanaysaa deganaanta iyo caqliga iyo adkaysiga oo raggu waa ka adkaysi badan yihiin dumarka saas darteed rajcadii ayagaa la siiyey dalaaqii ayagoo gacanta ugu jiraa waxyaabo fara badan baa lagu saleeyey arrintaas aayaddii suuratulbaqarana waa soo marnay walirijaali calayhina daraja middaas marka waa hab abuuristii waay sida qaalibkaa waay marmar waa dhici kartaa de nin iska haweene ka caqli badan tahay suuragal waa iska noqon kartaa laakiin waa shaadi waa naadir arrintaas oo kale naadirkuna xugun ma ma laha ee sida qaalibkaa laga hadlayaa ayb ta kalena waxaa weeyaan mid waajib alla oo uga dhigayoo ragga dusha loo saaray middaana waxay tahay infaaqa guriga wixii dhaqaale ah ee looga baahdo ninka isagaa laga rabaa waajibna ay ku tahay masruufkii baa laga rabaa aradbixit arad marashadii baa laga rabaa sakankii iyo gurigii baa laga rabaa waxaas oo dhan isagaa dusha loo saaray maadaama culayskaas dusha laga saaray markii horena rag iyo dumar sidaa alla u kala abuuray taasi marka waxay keenaysaa raggii marka go-aanka in la siiyo go-aankaa la siiyeyna macnaheedu maahan haweenta guriga joogto maba lala tasha kara lagama wado talo waa la weydiin karaa waa lala tasha karaa laakiin marka wax la go-aaminayo go-aanka ninkaa goynayo marka haddii aan sidaas la yeelin oo aan guriga maamul iyo nidaam loo samayninna xaggana u socon maayo xaggana u socon maayo ilmihiina waa ku hallaabayaan sidaas naam waa waxa marka mujtamaca qarbiga dhibaatada haysato guri waxay joogaan marka qof kastaa uu ka yahay nin iyo naag ninkuna nin iyo naag waayo naagtuna waa na- nin iyo naag wax tale u gooyaa male siday doonaan bay yeelaan markaasaa foolxumo fara badan ay ka timaadaa hadday shahwadoodu iscajabi weysana iyadana inay gaarkeeda wax u doonataa laga yaabaa isagana gaarkiisa ownanna ku ceebaynin iyadana aanay ku ceebaynin waxaasi marka maamul la-aanta iyo talada oo aan cid faraha laga saarin dhibkaas ay leedahay iyaga marka masaalixdooda adduunyo waa garteen in qof ay madax ka dhigtaan gurigii laakiin ma ogola qof inuu madax ka noqdo fasaadkuna wuxuu ka bilowdaa guryaha mujtamac haddaad aragta halaysan burburay guriga unbuu ka burburay saas darteed marka alle gurigaas ayuu horta madax u sameynaa madaxda muhiimadeeduna in la adeeco wixii aan macsi ahayn lagu adeeco wa haweenku marka labay noqonayaan haween sidaas ku midda kale inta aanan gelin axkaamta kaleba xikmadda kale oo ku jirtaa waxaa ka mid a alla inuunan rag iyo dumar isku caqli ka dhigin xikmadaa ku jirto in in laysla noolaado qofka dumarkaana ay haween guri joogto ay noqoto muhimaddii alla oo u fududeeyeyna gudato sidaasay ku imaan kartaa haddii haweenta caqliga ninkoo kale la siiyo reer ma la dhaqi karan gurina kuu joogi mayso ilmana kuu hayn mayso haddii adiga dhinac walba ay kaala mid ahaan lahayd marka maaha nuqsaan iyo nacayb haweenka la necban yahay gurigan iyo maslaxadan say ku dhaqantaa maslaxaduna waxay ku imaan kartaa dadku xoogaa inay kala darajaad duwan yihiin haddii dadkao dhan hal darajo laga dhigo ninka iyo naagta isku darajo ay noqdaan macnaheedu waxay tahay gurigaasi ma dhaqmi karo adiga hadda waad baxaysaa banaankaad teg aadaysaa waa soo shaqaynaysaa safar baad gelay waa dhibaatoonaysaa ilmihii oo lagu hayaad u imaanaysaa gurigaaga ugu imaanay lowlaa adiga sidaad u fakartay ay u fakari lahayd ilmo maynan kuu hayseen adduunkana maslaxa darro ayay taa u noqon lahayd marka maahan sida ay u fakarayaan gaalada iyo kuwa marka gaalo raacyadaasay u fakaraan ma aha oo yacnii iyagu marka muqalidatul ifranji kuwa ay culimmada dhahaan faranjiga kuwa taqliido iyagoo aan maskaxdooda isticmaalin say u fakaraan ma aha ayb barnaamijkan marka qoyska dagaal badanaa ka jira islaamkuna hab buu ku wadaa qarbiguna nidaam buu ku wadaa qarbiga nidaamkii qoyska waa ka burburay iyagaana qiraya saas inagiina marka inuu naga burburay rabaan walidaalika in allaale inta sidan la yahay oo gurigu nidaamkaas uu ku socdo furiinkuna waa yaraanayaa nin kastana waajibkiisuu ka baxayaa tarbiyada ilmahana waa hagaagi kartaa haddii kale laakiin waxaan haystaba arkan ayb waxaa laga yaabaa labaatameeyo sano ama soddomeeyo sano ka hor dadku inay sidan alla tilmaamayay ahaayeen dhaqanku waa fiicnaa hadda laakiin suuqaani haddii rag iyo dumarba waa ku jiraan waxa dhibaato yaallo waa arkaysaa marka haddii marka haweentu ay noqon weyso mid marka ninkeeda adeecdo hadday ninkeeda adeecdana wuush aayaddu way way tilmaamaysaa ninku marka inuu u ixsaan falo xaqiina guto ixsaanna ugu daro hadday madaxtaag ay samayso oo aynan sidaas rabin inay u dhaqantana oo ay ninkii madaxtinimadii iyo ku qabsatana sharcigu si kale u xalliyey haddii labadooduba madaxtaaga uu ka taagan yahayna aayadda danbaa xallisay marka waa nidaam qoys oo dhammaystiran qaala tacaala alla wuxuu yidhi alrijaalu raggii qawaamuuna kuwa u taagan waayo cala annisaai haweenka korkooda calaa masaalixi annisaa haweenka masaalixdooda kuwa u taagan waayo qawaam marka kuwa u taagnaansho badan ayb cala annisaai haweenka korkooda ugu taagnaanshiyo badan masaalixdooda maxaa marka haweenkii nimankii marka qawaamada loo siiyey alrijaalu raggii qawaamuuna kuwa u taagnaanshiyo badan waayo oo iyagu markaa yacnii maamulayo cala annisaai haweenka korkooda kuwa maamulo waayo bimaa fadala allahu bitafdiilillaahi ilaahay fadilitaankiisa darteed bayna saa ku noqotay ragga ay mas-uul u noqdeen bacdahum qaarke qaarkood uu fadilay calaa bacdin qaarka kale uu ka fadilay wa bimaa anfaquu wa biinfaaqihim nafaqayntooda ragga ay nafaqaynayaan min min amwaalihim maaliyaalkooda ay ka nafaqaynayaan darteed ayay ugu noqdeen madax haweenka faasaalixaatu kuwa suusuuban haweenka wanaagsan qaanitaatun kuwa adeecayo weeyaan yacnii rabbigood xaafidaatun kuwa ilaalinayo weeyaan lilgaybi fii gaybatihi ninkooda maqnaanshiyihiisa kuwa ilaalinaya waay naftooda iyo ilmaha iyo gurigiisaba kuwa ilaaliyo waay bimaa xafida allaahu bixifdillaahi ilaahay ilaalinta haweenka oo u ilaaliyey xaqooda dartiisna ayay ku ilaalinayaan nafsadahooda iyoiyo maalkooda iyo waxaas oo dhan wallaatii kuwa takhaafuuna aada ka cabsanaysaan nushuusahunna madax taagooda faciduuhunna waaniya haweenkaas oo ilaahay ku cabsigeliya aakhiro ku cabsigeliya waaniya wahjuur hadday waanadu wax ku qaataan intaas bis ku filan wahjuruuhunna uga taga fil madaajici jiifka uga taga dhexdiisa meelaha la jiifto uga taga oo macnaha wejigaaga ka jeedi waay wadribu hadday taa marka wax ku qaataan oo is tiraahdo war ninkii waa kaasii jeedaaye bal ishagaajina sidii la rabay si fiican waay haddii kale marka oy sidaa imaaninna wadribuuhunna garaaca garaacadaasna marka waxay tahay darban gayra mubarixin waa garaacis aan korkana ka bararinaynin calaamadna samaynaynin korkana aan jeexaynin ujeeddada laga leeyahay marka waa maxay ujeedku waxay tahay haweentan in la tuso inay gaartay heer gacan loo qaadaba inay gaartay oo arrinteedu arrin xun inay tahay saa inay garato ee maahan iyada xanuujinteeda in markaa ay wax ku imaanayaan ma aha ayb fa in aacnakum hadday idin adeecaan falaa tabquu ha jeerinina oo ha raadinina calayhina iyaga korkooda sabiilan jid ha raadsanina aada ku garaacdaan ama ku dhibaataysaan in allaha alla kaana wuxuu ahaaday caliyan mid sarreeyo kabiiran weynin badan buu ahaaday alle aayaddan marka axkaamahaas baa ku jiro alla wuxuu leeyahay alrijaalu ragga qawaamuuna kuwa haweenkii marka mas-uul ka ah alrijaalu raggii qawaamuuna kuwa u taagnaanshiyo badan madax u ah weeyaan cala nisaa-i haweenka korkooda kuwa madax ka ah waayo oo markaa muxuu u taagan yahayna masaalixdeeda diiniga iyo mideeda adduunyo isagaasaa marka la raaciyey oo loo diray sababta isaga madaxtinimada loo siiyeyna maxay tahay laba sababood midna ay khilqi tahay midna sharci sharcigu waajibiyey bimaa bisababi maa kii sababtii fadala allaahu alla uu fadilay bacdahum qaarkood calaa bacdin qaarka kale uu ka fadilay taasina marka waa caqliga iyo adkaysiga iyo wax u laabanayo bimaa fadala allahu marka maada waa masderiye waa bitafdiilillaahi fadilaada alla uu fadilay bacdahum qaarkood calaa bacdin uu ka fadilay darteed wa bimaa anfaquu wa biinfaaqihim nimanka nafaqayntooda iyo nafaqaynayaan calayhina haweenka korkooda ay nafaqaynayaan min amwaalihimna ay ka nafaqaynayaan haweenta haddii la guursado hadday maal ka buuxdo maalkeeda waa u yaallaa iyada ninka unbaa laga rabaa inuu xaqii iyo biilkii iyo wixii lagu lahaa dhan uu bixiyo labada arrimood marka mas-uul dhibaato yacni culays iyo layskuguma darin mas-uuliyad la-aan marka culaysaa la saaray culaysku wuxuu ku mutaysta mas-uuliyad ayb aayaddan marka bacdi ahlilcilmi baa qaar waxay yidhaahdaan haddii marka ninku nafaqo un waxaa laga qaadanayaa haddii ninku uu biilkii bixin waayo haweentii marka inay fasakh dalbataa xaq bay u leedahay oo waxaa la yidhaha alfasqu bilicsaar biil waa maba lehba haddii uu haysto lacag uu wax meermeerinayana qaadigaa qasbaayo haddii marka wax ma haayo uu yidhaahni waa faqriyey ay tahayna alfasqu bilicsaar fasakh bay dalbanaysaa qaadiguna waa siinayaa fasakhaas ayb waana sida imaam imaamu shaafici iyo imaam malik iyo a-imadu ay ku tageen maxaa yeelay qawaamadiisa iyo daacadiisaba waxay ku jirtaa isagana in waajibaadkan uu ka baxo hadduu ka bixi waayo haweentii marka niyawidaa waa dhihi kartaa ayb faasaalixaatu kuwa suusuuban haweenka wanaagsan qaanitaatun weeyaan kuwa adeeco lirabbihim rabbigood kuwa adeecsan xaafidaatun kuwa ilaalinayo waayo kuwa ilaaliyo waayo furuujahunna waxay ilaalinayaan xubin xubintooda jirkooda iyo waxay ilaalinayaan maal maalka ay hayaan ilmahooda waxaas oo dhan bay ilaalinayaan lilgaybi fii gaybati zawj ninka maqnaanshihiisa dhexdiisa markuu joogo hadda asagii baaba wax ilaalsan karaba sida qaalibkaa marka uu maqan yahayna nafteedana waa ilaalisaa waa xifdisaa maalka loo dhiibay iyo ilmaha iyo gurigana waa ka adag tahay haweenta suubane marka waa taas xaafidaatun kuwa ilaalinaya weeyaan yacni nafs nafahooda iyo maalka loo dhiibay iyo ilmaha waxaas oo dhan kuwa ilaaliyo lilgaybi fii gaybati zawj zawjka maqnaanshihiisa dhexdiisa bimaa xafida allaahu bixifdillaahi waxayna ku ilaalinaysaa ilaalinta alle iyada u ilaaliyey xaqeeda macnuhuna waxay tahay marka maada waa masderiyaan ka dhignay bixifdillaahi marka bisababi xifdillaahi bay ku ilaalinaysaayo iyada allah xaqeeda u ilaaliyey oo ninkaa haddii xaqeeda uu siin waayo qaadiga sharcigaa uga qaadayo sharcigaa la geynaya maadaama markii caqadkan uu dhacayay alleh u ilaaliyey iyada waxeeda arrintaa darteed iyo ballantaa darteed bay iyadana xuquuqdii lagu lahaa ku xifdinaysaa ayb markaa marka ibnu jariir wuxuu yihi halkan maxduuf baa ku jiro taqdiirkiisa layska garan karo la fahmi karo hawaanka haweenka tilmaamahaas iska leh fa axsinuu ilayhinna waa idinkana wanaag u fala mar hadday markaa sidaa u dhaqmaysay saa u wanaagsan tahay idinkana xaqooda u garta waxna ugu dara u ixsaan fala ayb wallaatii takhaafuuna nushuusahunna haweentii nooc waa la sheegay noocaa iyagu marka ixsaan bay leeyihiin kuwan kale marka wallaatii kuwa takhaafuuna aada ka cabsanaysaan khawfkaanna marka waxaa laga wadaa aada ogaateen waay ood ku ogaateen madaxtaag arrintaad yacni ku yaqiiniseen ama takhaafuuna aada malaynaysaan inay madaxtaag uu ku jiro ayb wallaatii kuwa takhaafuuna aada ka cabsanaysaan yacni aada ogaateen nushuusahunna madaxtaaggooda annashzu min alardi waxaa la yidhaha meesha dhulka kasoo taagan ayb marka nushuus marka haweenta naashizada ahna daacadii ninkeeday ka madax taagtay ninkii bay marka madaxa isagaasay marka la feer ordaysaa ayb kuwaas iyaga marka xalkooda aayadani ay gelaysaa mujtamaca marka qarbiga isaga sidiisaba nushuusnimadaas iyo nashzigaas unbay ku jiraan ayaka bis nacam nashzigaas baana wuxuu u yahay nidaam ba nacam walidaalika dadkii yacnii mana isfurin mana isqabaan ilaa markii dambe ay door bideen guur oo dhan inay iska dhaafaan shahwadoodana saaxiibtinimo uun iyo zino inay ku gutaan qofkan marka waxaa weeyaan naaguu la nool yahay ilmuhu ka dhalaa waa iska saaxiib xataa kaniisadda ma aadayaan iskama soo nikaaxsanayaan lianna nikaaxu dhib low igu kordhinayaa buu leeyahay berri haddii markay isfuraanna maalkii nus baa la qaybinaa isagana nus buu qaadanaa haweentiina nus baa la siinaa isagiibaa haddana loo soo dhiganayaa waxaa la leeyahay ilmihii masruuf wixii iyada marka ay tiraahdo ku masruuf ee dad marka iyaga dhibaato ku jira waay walidaalika agharka waxyaabaha ay isku dilaan oo buundooyinka iskaga soo tuuraan mushkilo guri waay broblem marka guri ayaa ku badan marka nin noocaasa hadduu maanta dhan yiraa marka islaamka wax ka sheego uu yidhaahdo diin qabta in haweenka la tumo ka warrama adiga marka islaamku sidaan uu u xalliyey barnaamijkaas buu wuxuu u arkaa isaga takhalluf iyo dib mar iyo dib u dhac ayb isaga marka muxuu ku xalliyey waaye xal la-aan marka xumaanta oo islaamka ku sheegaya bal isagu see u xalliyey hala weydiiye nacam nidaamka marka qarbigu ee qoyska ku saabsanna ee qofkii akriyeyna wou garana waa garan karaa ama yacni fahamsan waa nidaamka ugu daran waay nacam dad aan isqabin isfurin oo saa un iskaga laadlaado islaamku laakiin wixii waa kala gooye nacam marka diin wanaagsana alla na siiyey subxaanahu watacaala wallaatii kuwa takhaafuuna aada ka cabsanaysaan nushuusahunna madaxtaaggooda faciduuhunna waaniya kuwaas waanadii marka ha loo hormariyo waxa loo sheego oo ilaahay iyo aakhiraha lagu cabsi geliyo wahjuruuhunna hadday taa wax ku qaataan sidii la rabay wahjuruuhunna ka taga filmadaajici jiifka dhexdiisa uga taga guriga dhan ka taga maaha gogasha baad uga tegaysaan oo yacnii markaasi maxabadii iyo kalgacaylkii iyo wixii markaa aada u muujinaysay yaad dhinac ka dadbaysaa wejigaaga waa intaasoo marka siyaabo kala duwana haweenkii wax loogu sheegi karaa midna waasiceedu waa diini xoogaa diinkeedaa fiican mararka qaar baa shaydaan jiidanaya alla ka cabsa haddii la yiraa waa iska soo toosaysaa qeyb kalena haweenku iyaga waxa waasica u noqon karee soo celin karaa waxay tahay in loo mar kasta inay ninkii ka hesho yacni kalgacayl iyo inay ka hesho iyo dhowaansho iyo wehel ay ka hesho middaa marka haddii wehelkii laga dadbo xoogaa inay soo laabataa la arkaa midba sibaa marka daawadeedu ay ku jirtaa waan allah abuuray isagaana garanay bitajrubana qofka waa lagu waa waa waa lagu garan karaa wahjuruuhuna ka taga filmadaajici uga taga wadribuuhunna kuwa kalena haddii gacan iyo loo qaado waxaa laga yaabaa inay iska toosaan waa qeyb kale iyaguna darbigaana nebigaa fasiray sala allahu calayhi wasalam wuxuuna tilmaamay marka hore wejiga lagama tumi karo intaas wejiga madaxa iyo wejiga waxba laguma dhufan karo laa dharbaaxo walaa ul walaa shayna laguma dhufan karo wejiga walaa tadrib ilwajha ayuu yihi nabiga sal ll ly slam waxaa kaloo darbiga nebigu uu tilmaamay inuusan noqonin darbi jirkeeda barariyo oo calaamad jirka ku sameeyaana waa inuunan noqonin waxaa kalou tilmaamay nebiga sal ll ly slam haweenka inaan si xun loo loo tumin oo waxa uu yidhi midkiin xaaskiisiibuu tumayaa jalda alcabdi addoonka sida loo garaaco kale uma yudaajicuhaa aakhiru nahaarna waa la jiifanaa nacam ayb aad buu nebiga u foolxumeeyey arrintaas dadka sameynaya nacam kuwaasi oo haweenkooda aan u wanaagsanayna akhyaar maahan uu yidhi nabiga salawaatu ullahi wasalaamuhu caleyhi axaadiidta nacam ee dadkana waxaa ugu kheyr badan buu yihi kuwa xaasaskooda u fiican intaasoo dhan waa axaadiida nabiga sal ll ly slam ka timid ayb garaacistu waa inaynan laf jebinin waxaas oo dhan la imaanin ibnu cabaas oo kale wuxuu ku fasiray wax yar in marka marada faraqeeda iyo caday iyo waxaas in lagu dhufto marka cadaygu muxuu keenaa marada faraqeeda maxay kordhinay xanuujin waxaan loogamaba dan lahaa keliya waxaa looga dan leeyahay qofkani waa loo gacan qaaday bis intaasaa laga rabaa laakiin sida hadda yani mushkilada innagana haysata waxay tahay dadka juhaasha ee acraabtaana sibay u dhaqmaan ninkii qarbiga ee islaamka inuu duro rabana kuwaas ficilkooda iyo aayadaanu isdhinac dhigaan wadribuuhunadaba isaga wuxuu u fahmayaa sida maxamed rashiid rida uu yidhi tafsiirkiisa almanaar wuxuu u fahmayaa buu yidhi nin xoog weyn ul weynna wato islaan marka aada daciif oo caato ah oo usha un la kor taagan yahay intaasaa kusoo dhacaysa markuu aayaddan maqlu yiri sidaasna maaha axaadiidtaas nabiga sal ll ly slam ee faraha badan baana tusayso arrintuna marka saa maaha marka intuu garaaco hadda sida annaga dadkeenna qaarkood ay yeelaan oo kale ma hagaagsana islaamkuna maba qababa waa midda nebigu diidayo salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi oo intuu garaacobaa lafa jebin iyuu ku samaynayaa heer lafaha laga gurow gaarsiinaya waxaasoo kale marka iyadu taasi meelay haysata ma leh aayadduna marka darbigaa maynan ka hadlin ayb fa in aطacnakum hadday idin adeecaan falaa tabquu ha doonina calayhina iyaga korkooda sabiilan wadda aada ugu marmarsiyootaan ha samaynina intaa haddii xalkuu yimaado ama mid kamida xalku uu ku yimaado wadda aad ku raadsataan ood ku dhibtaan oo ku canaadaan ha ha dooninina in allaha alla kaana wuxuu ahaaday caliyan mid sarrayn badan oo addoommadiisa ka sarreeyo daatan wa sifatan buu uga sarreeyaa ayb daat ahaan sifa ahaan iyo qudra ahaan intaba waa uga sarreeyaa kabiiran mid weynin badan waay alla labadan isim marka culammadu waxay yidhahdeen aayaddan in loo dambaysiyo xikmaa ku jirta ninkan baa waxaa la yidhi adiga mas-uuliyaddaas qaado darbi baa lagu sheegay aayadda ee isjir adigana ilaahay baa kaa weyn isagaa kaa sarreeyo sida adiga haweentan mas-uul aada ugu tahay rabbibaa adigana kaa sarreeya niyaho ogow ilaahay ka cabsaw waa laba isim oo alle leeyahay oo aada munaasab ugu ah xukunkan soo hormaray wain khiftum shiqaaqa baynihimaa fabcathuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha in yuriidaa islaaxan yuwafiq illaahu baynahumaa ina allaha kana caliiman khabiira aayaddan alla wuxuu ka hadlayaa hadaaye waxaa laga hadlayaa haweenta marka uu dhibka ka socdo hadda ninkii yaho iyo naagtiiba dhib baa ka socda iyadii waxay leedahay ninkani dhaqmaad kuma haysto isagiina wuxuu leeyahay haweentaani iima fiicno qaadiga marka waxa uu sameynaya ugu horeeya waxay tahay xaalkooda inuu soo ogaado dad marka wuxuu sameynayaa iyadana qof u dhow isaga qof u dhow buu dirayaa xaalkoodii bay soo ogaanayaan marka xaalkooda lasoo ogaadana labadooda isu imaanayo haddii reerkaas ay dhaqmi karaanna waa isku dhaqayaan haddii uunan dhaqmi karinna waa kala dirayaan aayaddan marka arrin marka xal ah baa ku sugan oo alla wuxuu leeyahay wain khiftum haddii aada ka cabsataan shiqaaqa beynihimaa khowfkaanna waxaa laga wadaa aada ogaataan yaqiinisaan ama aada malaysaan wain khiftum haddaad ogaataan shiqaaqa beynihimaa ninkiiyo naagtii dhexdooda khilaafkooda fabcathuu dira xakaman xakam dira garsoore xakamka oo min ahlihi ninka ehelkiisa ah iyo wa xakaman mid kaloo xakam oo garsoore ah xukun loo dhiibay oo min ahlihaa iyada ehelkeeda ah in yuriidaa labadaa hadday doonayaan islaaxan hagaajin yuwafiq illaahu alla waafajiye beynahumaa dhexdooda in allaha alla kaana wuxuu ahaaday caliiman mid cilmi badan oo axwaasha addoommadiisa u roon mid aada ugu cilmi badan waay khabiiran baatin og oo guntooda hoosena og haddii markaa nushuusnimadu uu ka socdo ninkii haweentii alla wuxuu leeyahy wain khiftum haddaad ka cabsataan oo ad ogaataan shiqaaqa beynihimaa dhexdooda xiriirkii yaallay khilaaf khilaafkiisa fabcathuu bixiya xakaman yaa bixinaya marka xakamka qaadiga ninka qaaligaa garti markay soo gaarto nin buu keenayaa iyada ahelkeeda ah iyo ninka ehelkiisa nin ah labadaas marka maxay yihiin iyagu fuqahada waa isku khilaafeen imaamu shaafici oo kale isagu wuxuu leeyahay qowlkiisa jadiidka ah labada nin ee qaaligu uu cayinayo waa wakiillo waay waxayna wakiil u kala yihiin ninka iyo naagta waa wakiil mar haddii la yidhaha macnaheedu waxay tahay waxba ma furi karaan ninku haddii uu marka ka ninka wakiilka ka ah wuxuu wax furi karaa marka uu u idmado ninka warnimo arrinteyda gal haddaad xal u aragta furiinna fur naagtaas waa in idin la siiya haddaan idin la siinin oo wax ku furaa isaga waxba ma furi karo leanna waa wakiil un bis wakiilna wixii loo wakiishay unba wakiil ka yahay haweenta iyada dhinaceeda ninka joogana khuluc uma soo qaadi karo leanna khuluca iyadaa maal bixinayso ilaa inay isaga u idinta maane oy tiraahdo haddaad u aragto xal meherkeyga inaan ka tago gal arrintaas waa inay sidaa dhahdaa waa cinda alimaami shaafici sidaas aimada qaar kale sida maalik oo kale iyo riwaaye imaam axmedna waxay leeyihiin labadan nin ee la bixinayo qaadigu uu bixinayo waa xakam wakiillo ma ahane waa qaadiyaaloo kale waa garsoore mar hadduu xakam yahayna uma baahna ninka kale inuu idin ka soo qaato hadday labadoodu u arkaan guurkan inuunan sii socon karin hal dhalqad bay ridayaan waana dhece dhalqadooda haddii labadoodu iskhilaafaaanna arrintu wax dhacayaa male marka labada nin waa inay xaaladahaas oo kale arkaan markay isu yimaadaan hadday u arkaan inay isu kahayn karaanna waa isu haynayaan hadday furiin arkaanna waa furiin baa ayay samayn karaan khuluc in lagu kala tago hadday arkaanna khuluca waa samayn karaan idinna ugama baahna cidna leanna wakiilla ma aha xaakimkii baa shaqadan u dhiibay aayadda sida ka muuqatana xakaman waxakamanaa la yidhi xakamna marka waa sifa mushabaha marka waxay keenay isaga markaa yacni macnaha ay wasfiga ay wadatana waxay tahay xugun baa laga ishtiqaaqay mar haddii xugun laga ishtiqaaqay waa inay ridi karaan xugunka mararka qaarna arrimahaas xal xal bayba u noqotaa guryaha laakiin haddii labadii nin ee loo dhiibayna arrintoodu waxba ma sameyn kartaan la yidhaahdo sidaa un ha layskaga laadlaado unbaa imaanayso weliba meelaha annaga waddankeennan oo kale hadda qaadi sharciya hadda aan la haynin waa dhib badan tahay leanna qaadi wax kala furaya fasaq sama wax samaynayaa ma hayno labadii xakam ee iyagu haddii ahlulxalli walcaqdiga ay markaa xakam iyo wax sameeyaan laba xakamna waxba ma samayn karaan haddii la yidhaaha waa un saa un laysu layskaga daba taagnaado adu labadaas qowl baa ku jirta waa wakiillo iyo maya wakiillo maana xukun dalaaq waa ridi karaan madaahibtu waxay u badan yihiin inay ridi karaan ayb xakamka mar haddii marka hawshan uu gelaya waxaa shardi ah an yakuunaa xurayni cadlayni waa inay laba xor ah yihiin cadlina ay ku sifaysan yihiin faasiq maya lama ogola wain khiftum haddaad ogaataan shiqaaqa beynihimaa xiriirkooda xumaanshiyihiisa uu xumaaday oo yacnii khilaaf ku dhammaaday fabcathuu bixiya xakaman xakam xakamka oo min ahlihi isaga ehelkiisa ah ninka iyo waxakaman xakam min ahlihaa iyada ehelkeeda ah in yuriidaa hadday doonaan islaaxan hagaajin hadday doonaan oo inay wax hagaajiyaan hadday doonaan iyo isku dhaqmaad yuwafiq illaahu alla waafajiya beynahumaa dhexdooda hadday wanaagba rabaan oo islaax ay rabaan alla waa waafajinayaa ama furiinkao waafajinayaa oo dan ah ama sida kale in allaha alla kaana wuxuu ahaaday caliiman mid cilmi badan oo addoommada axwaashooda ku cilmi badan khabiiran baatin ogoo guntooda hoosena ka warqabo ee ninkii isaga hadduu naashis noqdo ka waran marka haweenkii waa la sheegay labadoodii markay noqdaan waa la sheegay isaga ninku haddii xoogahan haweentu uu kasii jeedo laba unbay noqon kartaa isagoo kasii jeeda xaqeediina inuu iska siinayo laakiin xoogaa ay ka dareemeyso wehelaan oo kale iyo ee markaas hadday iyagu heshiis iyada ay gasho oo ay markaa yacnii si isagu ugu soo jiidmo ama uunan u faaruqin haweentu hadday aragta ninka inuu furi rabo waa la heshiin kartaa haweentu waa toosan tahay xaqeediibaa waa gudanaysaa ninkii baa iska nacay oo inuu iska furo ayuu rabaa markaasoo kale marka inay xuquuqdeeda wax kamida intay uga tagto ay tiri hay faaruqin oo aan cismadaada ku jiro iyada waa la yeeli karaa wain imra'atun khaafat min baclihaa nushuusan aw icraadan falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahumaa sulxaa waasulxu khayr haddii laakiin iyada xaqeeda uu gudan waayo xaq kuma haysato oo yacnii nafaqadii male radbixi male sakankii male iyo cishradii zawjiyadii iyo male dhaqankii nimeedna ma haysato ee markaasi iyada marka qaadiga dacwada marka loo rafciyo isagaa waa ka qabanayaan oo n kaasi qaadigaa marka xukunkeeda hayo wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-a wabilwaalidayni ixsaana aayaddan waxaa la yidhaha aayat lxuquuq aayaddii xuquuqda ka warramaysay waa xuquuq fara badan bay ka warramayn qaala tacaala alla wuxuu yidhi wacbudu llaha wacbuduu caabuda allaha alla caabuda walaa tushrikuu hala wadaajinina bihi alla cibaadadiisa shay-an waxba hala wadaajinina wabilwaalidayni wa axsinuu u ixsaanfala bilwaalidayni labada waalide idin dhashay ixsaanan ixsaanfalid wabidil qurbaa qaraabada kanu saaxiibkaana u ixsaanfala walyataamaa agoonka aabihiis waayey ee ilmaha yar ahna u ixsaanfala waalmasaakiini masaakiintii u ixsaanfala waljaari deriskiina u ixsaanfala dil qurbaa qaraabada u saaxiibka ahaa waljaari deriskii u ixsaanfala aljunubi kaa fogaa oon qaraabada kula ahayn wasaaxibi saaxibkiina u ixsaanfala biljanbi dhinaca kugula saaxiib ah ninka yacnii dhinacaaga taaganoo safarkuu saaxiib kugu leeyahay shaqaduu saaxiib kugu leeyahay waxbarashaduu saaxiib kugu leeyahay dhinacaagu garabka ku hayaa wabni sabiili musaafirkana u ixsaanfala jidku joogga wamaa malakad wamaana u ixsaanfala malakad ay hanatay aymaanukum midigyadiina waa addoommihii ina allaha alle laa yuxibu ma jecla man ma jecla axad kaana ahaaday huwa isaguba mukhtaalan mid kibrayo kibir badan fakhuuran oo faan badan aayaddan marka aayat lxuquuq baa la yidhaha waxaana laga bilaabay xaqa alle lianna aslu lxuquuq isaga haddii qofku xaqa alle ka bixi waayana xuquuq kale oo uu sameeyo wax macnaa oy mana laga sugaaya macnana ma leh marka alla wuxuu leeyahay wacbuduu caabuda allaha alla caabuda walaa tushrikuu hala wadaajinina bihi alle cibaadadiisa shay-an waxba hala wadaajinina marka cibaadadan hadda aayaddan ay sheegtay waa xaqullaahi cala alcibaad xadiidkiisa bukhaari muslim ay wariyeen mucaad waa kii yidhi nabiga sal ll ly slam waa kii ku yidhi yaa mucaad hal tadri maa xaqullaahi ala cala alcibaad ma taqaanaa xaqa alla addoommada ku leeyahay markaasuu yidhi allahu warasuuluhu aclam markaasuu yidhi nabiga sal ll ly slam xaqu llaahi cala alcibaadi an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-an waa inay isaga caabudaan wax kalena cibaadada ugu darin cibaado asaa iskale siiya wixii alla ou dhahaa cid kale waxbaha ka siinina marka ilaahay xaqiisa waa gudateen waana kasoo baxdeen ayb xadiidku marka saasuu tilmaamay markaasuu haddana yidhi cabaaray socdeen markaasuu yidhi atadri yaa mucaad maa xaqu maa xaqu lcibaadi cala allah idaa facaluu dalika ma taqaanaa xaqa ay addoommadu alla ku yeelanayaan hadday sameeyaan saa isa saaray cidima saarin oo allah ballan qaaday qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi allahu warasuuluhu aclam markaasuu yidhi fa ina xaqa alcibaadi cala allahi anlaa yucadibahu waa inuunan cadaabin hadday towxiidka si dhaba uga u gutaan meeshaan marka xaq weyn baa yaallo oo qofka waxa loo keenay adduunyada xaqaas waay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun ambiyada waxa loo soo diray ilaahay wax kale uma soo dirin ambiyada dadka inay rabbi ku xiraan oo ay rabbigood caabudaan keliya usoo diray walaqad bacahnaa fi kuli ummatin rasuula an icbudu llaha wاjtanibuu daaguut wma arslnaa min qablika min rasuuli ilaa nuuxii ilayhi anahu laa ilaha ilaa ana facbuduun jannada iyo naarta waxay ku kala xiran yihiin xaqaas alloo la guto iyo in la dayaco xadiid muslimo min xadiidi jaabir wuxuu ahaa nin reebaadiya nebiga u yimid markaasuu ku yidhi malmuujibataani yaa rasuula allah waa maxay labada shay ee qofka wax u waajibiyo midna naar u waajibinayo midna janno markaasuu nebigu ku yidhi man maata laa yushriku billahi shay-an dakhala aljanna qofkii dhinto isagoona alle cibaadadiisa cid kale waxba ugu daraynin jannou galay waman maata yushriku billahi shay-an dakhala annaar alla wuxuu ku tilmaamay cibaadada yacnii alle keligii in la caabudo waa towxiid cagsigeedana waa ishraak ishraaguna wuxuu ku tilmaamay dulmi ina shirka la dulmun cadiim ayuu yidhi dadka marka xaqa rabbigood yaa ku habboon inay kow gartaan bani aadamka awalu waajibin cala alcabdi waxay tahay rabbigiis inuu garto caabudana nacam waajib ka horeeyaa kaasi ma jiro nacam ninkii kaas garan waayana waxaa weeyaan wax uu qiimo leeyahay male wax uu yacni kasoo bixi karana ma lahan arrintaa marka hadda dadku bani aadamka maanta dhulka joogo waxay isku haystaan kuwa isdilaya haddaad weydiisid nin kastaa xaq baa iga maqan uu leeyahay nacam ninkan soodintaydu soo galay xaqaygiibuu rabaa xaqayga lama qaadan karo yaa nin walba u taagan yahay ma idinla tahay marka ilaahay xaqiisa in cid kale la siiyo inuu yeelayo sidaas isaga nacam alle miyuusan kiiro lahayn kiirou leeyahay alle nacam axad alle ku qiiro dhanna ma jiro nacam qof isaga xaqi ou lahaa cid kale u meeriyeyna ma ma cafinayo alle nacam ee sidaa ku dhimatay in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa dadku marka xaqaas alle inay ku dadaalaan ilaaliyaan baa muhiima xaqa allena wuxuu keensanayaa xuquuqdii oo waajibiyeyna in la ilaaliyo markaas baa marka toosnaantu ay imaaneysaa marka d waxaa alla leeyahay cibaada halkan la sheegay cibaada maxaa la yidhaah cibaada waxay tahay waxaa weeyaan wax allaale wixii alla ku amray oo isaga loogu dhowaado ama ha noqoto kuwa qalbiga laga sameeyo kuwa carabka laga sameeyo iyo jawaarixda kuwa laga sameeya ha noqoto waxyaabahaas alla loogu dhowaado alla unbaad qasadkaaga xagga alla unba u ahaanayaa bis ayb innaga marka cibaadaadkii sujuudda iyo rukuucdii waa u fahmeynaa laakiin uma fahmeyno khowfkii iyo khuduucii iyo rajadii iyo ducadii iyo ma u fahmayna in badan oo naga mida ma u fahmayaan qofku xaalad adag markuu ku jiray gurmad oo u baahan yahay cidda uu u qeyshanayo ee ka maqan isagu markaas uunan arkaynin waa cid u caabudayo marka ilaahay keyrkiis marka ninkii uqayshadaa waa qofkaas u caabudaa leanna ambiyada ilaahay qur-aanka mar kasta qayladooda iyo uqaylsigooda alla unbau ahaa bis rabbanaa rabbanaa unbaa ka buuxda iyaga dhexdooda isuma qaylsan jirin marka alla wuxuu yihi wacbuduu caabuda allaha alla caabuda walaa tushrikuu bihi hala wadaajinina cibaadadiisaas shay-an waxba wabilwaalidayni labadii wa axsinuu u ixsaan fala bilwaalidayni labada waalid ixsaanan ixsaan falid iyaguna adduunyada aada joogtiday sabab u yihiin anishkur lii waliwaalidayka bu alla yihi marka labadii wax dhashay iska taga xaq ma lihidiin in la yahaa sax ma noqonaysa tay ilmo soo koriyaan soo koriyaan markuu xoog yeesho in la yidhaha nin iska tag aday waxba lagaama rabo waalidkaana ha soo salaamin xataa waxaasi ma noqon karto caqli sharcina maba ahan banaan ayb ummadihii marka haddaan laysku xirin waalidka iyo ilmaha diinta isku xiraysaana waa diintan islaamka ilmu waalidkuna xaq baa lagu leeyahy ilmaha ay ku leeyihiin suurat lbaqaraan kusoo marnay waalwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawleyni kaamileyn ilmihiina xaq baa lagu yeelanaa iyagana oo waalidkood xaggiisa ka saaran qoyskii marka waa ishaysana haddii laakiin waalidku uu noqdo isagu inuu wax koriyo koriyo markuu cunugii sideed iyo toban gaarana uu ka tago oo uu samaysto marka maalintii sideed iyo toban uu gaaray intuu dabaal dego uu iska tago ee uu yacnii isagana marka shaqadiisii iyo hawshiisii iska galo waalidna uusan dib dambe usoo jalleecin waa dhibaato asbaabaha gaalada u keenay inaynan ilmo badan dhalinna waxaas waay dhibkaasay qabaan ilmo un dhib ay ku koriyaan waxna aan dheefna aan lahayn ayb waxyaabaha marka diinta islaamka maxaasinteeday ka mid tahay xuquuqdaas waalidka iyo ilmaha inay aada u ilaaliso hadda xuquuqda ilmaha ilmaha ilmaha ilmaha la leeyahay waalidka xuquuqdiisa weligaa ka maqli maysad hay-ad waalid xuquuqdiisa u dooda male xuquuqda ilmahana kuwa badanaa u doodo waxbaa ku hoos jira marka wailaa hadday cadaaladi ka tahay xuquuqdii ilmahana waa u qayli lahaayeen kuwa waalidkana waa ilaali lahaayeen wax waalid xuquuqdiisa sheegaya ma maqlaysad haddau bata maalinta sideedda maarso hooyadiis usoo qoraa warqad uu leeyahay waa ku jecelahay hooy bes wax kale ugu fadhiya ma leh marka innaga dadkaasaan milicsanaynaa waxayna leeyihiin marka iyaga noloshooda nolol ka fiican inaynan jirin baan u haysanaa marka marka qofkii noloshooda wax ka arko shareecadana fahmo inay ku nool yihiin kal ancaam inay yihiin aada ba u dareemaan wabidil qurbaa qaraabada kuwa u saaxiibkaana inaad u ixsaan fashaan u ixsaan fala qaraabadii marka isaga adaa ogaan karo xaalkooda inay baahan yihiin inay dhiban yihiin dadka kale ajaanibta kaa ma ogaan karaan saa darteed yaa adiga si gaara lagugu kalifa ka warqab qaraabadaada lagu leeyahay walyataamaa agoontiina u ixsaan fala agoonna waxaa la yidhaha qofka isagoo aan qaan gaarin aabihiis dhinto laa nabiga sal ll ly slam wuxuu yidhi laa yutma bacda xulmin agoontinimo ma jirto qaangaarnimo kadib mar haddii la qaangaaro agoonnimo waa dhammaatay laakiin cunugan yarkae daciifkae aan waxba qabsan karin ee aabihii ka dhintay mujtamacu waa inuu ka fakaro oo waxbarashadiisa uu ka fakaro oo uu ka fakaro waxsi u ixsaanfalkiisa in wax la baraa weliba waxay dhici kartaa inay ka fiican tahay cunto un in lagu daldalo leanna haddaad cunto iska siiso waxna aadan barin dariiquu istaagayaa dadka u istaagayana adaa ku jiran ayb dadka marka bahiiminimada in laga saaro waayo oo dadkii aqoon iftiinkeed la siiyo weliba ilmaha yaryarka walmasaakiini masaakiintii u ixsaan fala maskiinka isagana waa nin wax ku filan aan haysanin waljaari dilqurbaa qara waljaari dariskiina u ixsaan fala dariskii dilqurbaa qaraabada u saaxiibka ahaa oo xaqulqaraaba iyo xaquljiwaar buu leeyahay waljaari dariskiina u ixsaan fala aljunuubi fogaa dariska kaa fogo qaraabo aan kula ahaynna laakiin dariskaaga ah u ixsaan fala nabiga sal ll ly slam wuxuu yihi maa zaala jibriilu yuusiinii biljaar xataa danantu anahu sayuwarihuhu jibriil kama tegin inuu igu tirtirsiinaayo deriska xaqiisa ilaa aan maleeyey inuu dhaxalsiin doonaba uu dhihi doono labada deriska islaa waa isdhexlayaan marka deriska xaqiisa aad baa loo weynayay deriskaagu marka xadiidka nebigana wuxuu ahaa wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min man lam ya'man jaaruhu bawaa'iqahu ninkii deriskiisu aynan ka nabadgelin shartiisu ma rumaynin shartaada marka waxay noqon kartaa qayladaada waa inaad qayladaada ka ilaaliso waa inaad dhibkaaga waxa adiga kaa soo baxaya inaad ka ilaaliso qashinkaaga waxaa inaad ka ilaaliso inaad ka ilaaliso dhibaatada kale marka yacni dhib kastoo xisi iyo mid macnawi labadaba inaad ka ilaaliso ounan markaa yacni ku kahanin ku dhibsanin wasaaxibi saaxibkii u ixsaan fala biljanbi dhinaca kugula saaxiibka ahaa dhinacaagu kugu haya waxbuu kula bartaa waa kula shaqeeyaa safar baa iskula jirtaan ninkaa mucaamaladaas aada deriska ku tihiinna xaqiisa isagana ilaali oo u ixsaan fal wabni sabiili jidku joogga ninka jidka ku taaganee musaafirka ahna u ixsaan fala wamaana u ixsaan fala malakad ay hanatay aymaanuku midigyadiina waxaa idinka aada milkiseen ee nafta ku jirto hadday addooma yihiin addoomaha ilaaliya xaqooda oo nabiga sal ll ly slam markuu dhimanayo waxyaabihii ugu dambeeya ka dardaarma waxay ahaayeen alsalaata wamaa malakat aymaanukum war salaada ha la ogaado addoommadana ha la ogaado leanna maxaa yeeley addoommadu wax u hadlaaya iyaga male mujtamaca waa ka liidan yihiin waa lagu tumanayaa saas inaanay dhicin marka in loo ixsaan falo ayb walidaalika abu dar markii la arkay isagoo marada uu wato isaga isagana laba maro u watay addoonkiisana maro markaasaa la yidhi maad mid iska tacbaana siisid oo tanna ka qaadatid adiga kor ka gashatid oo laba maro isku joogay kuu noqonayaan markaasuu wuxuu yidhi innii saababtu rajulan aniga nin baan hadda ka hor la caytamay fa cayartahu biu fa cayartuhu biummihi hooyadiisaan ku ceebeeyey oon ceeb uga dhigay ku nuqsaamiyey oo wuxuu ku yidhi yabna sawdaa midii madoobeyd kii ay dhashayow markaasuu nebiga igu yidhi innaka mru-un fiika jaahiliya qof jaahiliyad ku sugan tahay baa tahay markaasuu go-aan wuxuu ku gaay ikhwaanukum khawalukum addoommadiina waa walaalihiin markaasuu sida ugu fiican u dhaqay marka waxa uu isaga sida uu u nool yahay addoonkiisuna u noolaan u noolaa waxaa kaloo wamaa malakat aymaanukum noqon kartaa waxa adiga aada gacanta ku hayso ee nolosha ku jirto waxaa ka mid a xoolaha lo- baad leedahay geel ari dameero waxaas marka adiga gacantaada ku jira adiga kuu xayiran inaa uxsaan fashaal rabaa xoolihii markaa aada in laysaga ilaaliyo khaasatan dameeraha dameeraha qofka waa ku shaqaysanayaa marka uu ku shaqaysto banaanka kusoo tuurayaa inta uu ku shaqaysanayana waxna ma siinayo si xunna waa u dilaya xoolaha kale laftooda waa la mid geelay looda yariga waa iska tumayaan waa garaacayaan geeli midka kaxaynayo maanta dhan ulun buu ku wadaa rasuulka sal alla ly slam wuxuu arkay meel xaafad buu booqday ansaarta markaasu wuxuu ku arkay rati meesha joogo ratigii markuu nebiga arkay buu qoortiisii kor usoo taagay markaasuu cabaaday cabaaday waxbuu sheegay markaasuu nabiga sal ll ly slam uu yidhi man saaxibu hada libil man saaxibu aljamal ratigaan aago qofkiisii nin dhallinyaraa soo baxay ana yaa rasuula allah anaa iskale markaasuu ku yidhi inahu ishtakaa ilaya waa ii dacwooday wuxuu ii sheegay buu yidhi anaka tujiicuhu inaad baahi ku dishid wa tud-ibuhu rarkana aada ku cuslaysid waana raraysaa waxna ma siinaysa waa dameeraha sidaan yeelanoo kala ayb markaasuu yidhi ilaahay uga cabsada bahaa-imtan iyadoo fiican rarta oo iyadoo marka fiican haysta sidaasuu ku yidhi marka wamaa malakat aymaanukum xoolihii waa soo gelayaan xoolihii marka in si fiican loo dhaqo yaa aada muhima waa saqaawi kitaabu ka alifay xayawaanaadka marka tacdiibkooda waxyaabaha kusoo arooray in allaha alla laa yuxibu ma jecla man qof ma jecla kaana ahaaday huwa mankaasiba mukhtaalan mid kibir badan oo yacni faajeertamayo kibrayo fakhuuran faan badan ilaahay ma jecla hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed